alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin sala اllahu wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi wsaxbi wslm ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabu tawxiid aladi huwa xaq llahi cala alcabiid lilimaam alcalaama muxamed moxamed ibn cabdilwahaab atamiimiy raximah llah waxaan ku dhex jirnay baabun man aطaaca alculamaaa walumaraaءa fi taxriimi ma axala allah baabka ayaanu ku dhex jirnay oon soo haynay ayb w taxliili maa xarama allahu faqad itakadahum arbaaba min duuni illah fiihi masaa'il masaa-ishaan ku dhex jirnay aluulaa masalada koowaad tafsiiru aayati nuur athaaniyatu tafsiiru aayati baraa'a athaalithatu masalada saddexaad atanbiihu baraarujin calaa macna alcibaadati cibaadada macnaheeda la isku baraarujiyo allatii taas oo ankaraha cadiyun cadiy ou inkiray yacnii inkiridiisana kuma dhisnayn yacnii jaxdi iyo hadda ma ahayne wuxuunan u fahamsanayn arrintaas inay cibaadada soo gelaysounan ogeyn marka annaga ma caabudin buu yidhi marka ayb marka laakin waa lagu baraarujiyey oo cibaadada meel kalaaba laga tusay oo ka malaysanaynin daacadu inay cibaado tahay alraabicatu mas'alada afaraad tamthiilu ibni cabaas ibnu cabaas tusaaleynta biabii bakrin oo ku tusaaleeyey iyo wa cumara iyo cumar wa tamthiilu axmeda imaam axmedna bisufyaan oo ku tusaaleeyey muxuu ka wadaa sheekha wuxuu ka wadaa abubakar iyo cumar xilligooda cid ka cilmi badnayd oo ka fadli badnayd ma jirin ibnu cabaas marka raggii ugu cilmiga badnaa ugu fadliga badnaa buu tusaale usoo qaatay ninkii ka cilmi yarso marka min baabi awlaa ma noqonayo imaam axmedna wuxuu tusaaleeyey sufyaan sufyaan isagana nin aada u cilmi badan buu ahaa xilligiisa imaam xadiidka iyo fiqiga iyo cibaadada iyo ku ah ayuu ahaa haddii marka sufyaan loo soo qaatay hayruhu waa ka owleysan yahay hayru sufyaan soo ma garanin ahar sidoo kale tirmidi oo werinaya jiro wakiic bnu ljaraax ayaa xadiii xadiidkii ishcaarka xoolaha marka hadiga iyo loo wado geela iyo kale kuruska in laga dhiigeeyo oo markaa dhiigga loo marmariyo dhinaca kuruska dhinaciisa laga mariyo ishcaarkaas ayaa marka xadiidkaabuu sheegay marka nin baa marka meesha joogo waxa uu yidhi annaga wuxuu yidhi wuxuu yidhi qiso yaab lahu sheegay waxau yidhi wuxuu tusaale usoo qaatay ninkii la dhihi jiray nakaci ibraahim nakaci raximahullah wuxuu yidhi ibraahim nakaci arrintaas wuxuu u arkaa muthla ayuu u arkaa buu yidhi muhlada waxaa weya wax layska neef la xanuujinayo ama qof oo jirdil i lagu samaynayo kale naxariis daro muthla u arkaa markaasuu wuxuu yidhi alla yacnii waxaad aada buu wakiic marka ninkii u zajriyey wuxuu yihi yaa kaaga yacni mudnaan badan in lagu xabiso wixii sabiiq lagu sameeyeyna lagu sameeyo sabiiqda waxa lagu sameeyey waa taqaanaan waa la garaacay marka mar walba culamada marka waxay tusaale soo qaataan ragga waaweyn oo ibraahim iyo yacni iyo sufyaan iyo abubakar iyo cumar aa rag waaweyn ayb shaafici iyo axmed iyo ayaa lasoo qaadanayaa a'imada mar walba waaweyn unbaana lasoo qaataa wa minhum yacni ibnu taymiya oo kale dad soo qaadanayaad arkaysaa ibnulqayimaa lasoo qaataa ibnu xajar waa lasoo qaadanaya a'imada hadda joogto mucaasiriintana tusaale waa loo soo qaadan karaa oo waxaa la dhihi karaa yacni shaksigaas ama imaam weyn haddii uu yahay hebel haddii uu sidaa yidhi yacni waxaa weeyaan ma qaala rasuulka allah haddii uu wax yidhaahdo hebel uu yidhaahdo ma hebel aad ka hormarinaysaan hadalkii rasuulka sala allahu calayh waali wasalam yacni hebelkaas marka sharafay u tahay hadda ka horna waa kasoo hadalnay shayga haddii si khaasa loo sheego iyadoo la rabo in cumuumka la taxqiijiyo sharafuu u yahay oo hadda haddii la yidhaha maalan war cidna nebiga warkiisa in laga hormariy maa xataa abubakar marka la yidhaha abubakar ma la sharfay mase hoosaa loo dhigay waa la sharfay abubakar radia allahu canhu alkhaamisatu masalada shanaad waana midda ugu muhiimsane tagayuru laxwaali buu yidhi axwaasha si isu doorisay ilaa haadihi algaayati ilaa gaayadan hadda yoolkan ay soo gaartay xataa saara ilaa uu ahaaday cinda alakhari inta badan agtooda cibaadat ruhbaani cubaada oo la caabudo hiya afdala alacmaali acmaal midda ugu fadli badan ilaa ay ka noqotay wa tusamaa waxaa lagu magacaaba alwilaaya welinimaaba lagu magacaaba haddaad tiraada ninkan war rasuulka hadalkiisa iyo hebel warkiisa war rasuulka warkiisa aan hormarino waxaa lagu leeyahay maya hebel weli weeyaano in weli in rasuulka hadalkiisa layska da-ayo weliga warkiisa la qaato wilaayaaba loo haystaaba welinimaa loo haystaa waay wa cibaadatuwa cibaadat alaxbaari culummada cibaadadoodana maxay noqotayna hiya alcilma waalfiqha cilmi iyo fiqi baaba lagu tilmaamay halkan aduu laftirkaaga yani ay kaa wareerin cibaade ayuu cabir cibaadat ruhbaan wa cibaadat laxbaar buu ka muxuu ka wada daacatuhum waay daacatuhum fii mukhaalafati sharci weeyaan wax sharciga khilaafsan yani in lagu adeeco cubaadda haddii lagu adeeco wax sharciga khilaafsan oo cilmu lxaqaa'iq iyo cilmu lbaatin iyo kan looma baahna haddii lagu adeeco welinimaa ataa lagu magacaabay culummadii marka lagu adeeco yani wixii ay ku gafeen oo yani iyadoo qofka uu naska arkaayana waxaaba lagu tiriyey cilmi iyo fiqhiba nacam oo dad badan baa cilmiga taqliidku cilmi ma aha sida la ogsoon yahay ibnu cabdilbar jaamicu bayaanulcilmi wa fadlihi waxa uu yihi ahlucilmiga waxay ku ijmaaceen yani muqalidku inuusan ahayn caalim hadda hadda marka nin muqalida caalim noqonayo nacam oo inuu wax kala saaro wax kala xukumo dad yani baabab waaweyn gelaya marka taqliidkii caynulcilmi bau noqday walfiqhi mushkilada jirta yani yani daacatu alculamaa culamadoo la adeeco laguna adeeco waxay ku gafeen oo taxliil ilxaraam ama taxriim ulxalaal noqonayo yaa waxaa laga dhigtay cilmi iyo fiqhi baaba loo arkay uma tagayarat ilxaal haddana xaalku waaba sii doorsoomay buui ilaa an cubida min duuni illahi ilahay sukadiisa ilaa laga caabuday man laysa min asaalixiina dad aan saalixiin ba ahaynaaba la caabuday oo dadka aan saalixiinta ahin waa maxay nin la dhahayo haddana loo qayshanayo oo laga dambeeyo oo yacni waxaa weeyaan tadbiir iyo koonka inuu maamulo laga rumaysan yahay yaad arkaysa haddana in la leeyahay yacni waa saalix nacam ayb waa saalix oo waxaa lagu ammaanayaa waa maxay tarku salaa iyo naagahu salaama salaaduu ka tagaa waxaa lagu leeyahay sheekh hebel soddon sano soddonkii sano ugu dambeysay ee cumrigiisa ugu dambeysay laguma arag isoo tukanayo nin baad arkay khaadimkiisaa ka warramayo oo nool hadda weligay isoo tukanaa ma arkin buu kuleeyay sheikha nacam hadda ninkaas saalix ma noqon kara sooma taarikusalaad waay marka taarikusalaad ayaaba la caabudaaba hadda mushkilada taari yani sheekhu mid waxa uu ka hadlaa waxa adigaba garan karta waay nacam tarku salaad baa lagu ammaanaa haweenka inuu iska salaamo sagaal naagood inuu iska qabo waxaasoo dhan oo dajal iyo yacni gaalnimo iyo zandaqaba noqon karo ayaa haddana maca dalika dadkaasaa la caabudayaa waagii hore waxay ahayd dad saalixiina hadda dadaan saalixiin ahayn yaa lagu daray waxaa ka daranba marka dad waalwaalana la caabudaa nacam sheekhu meelo uu ku sheegana waa jirtaa nacam anoo laftirkeyga waa garanaya meelaha qaarkood qof yacni waalan oo la dhahayo weli ilaahay waa nacam takliifkii baaba ka dhacay muxuu weligi ku noqonaya marka wacubida la caabuday bilmacna athani macnaha labaadna man ayaa la caabuday huwa isaguba min aljaahiliina ka mida macnaha labaad marka waxau ujeedaa daacadii xaggeedii macnaha labaad yani macnaa cibaadat laxbaar waa culumanimo waxaa lagu caabuday mid jaahil aba hadda nacam wacubida la caabuday bilmacna athani macnaha labaad waxaa weeyaan cibaadat laxbaar ila laba cibaadadu kuu sheegay mogta cibaadat ruhbaan iyo cibaadat laxbaar macnaha labaadee culumanimo waxaa loo caabuday kuwa jaahiliin iska aba nacam ruux jaahila waxba aan kala saari karin tuulooyinka hadda waxaad arkaysaa nin hadduu u bata macallin dugsiyo qur-aanka lafdigiisa yaqaanaa joogo wax allaale wixii loo keeno waa jawaaba weligiisna waxma akrisanin kaasna waxaad arkay marka la caabudayo layska adeecayo daaca camyaa-a layska siinayo nacam waxaasoo dhan marka sheekhu waxyaaba uu ka tarjamayo waxyaaba waaqica weeyaan baabu qowli اllahi tacaalى alla qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay alam tara ilى اladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila الطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayطaanu an yudilahum dalaala baciida alam tara miyaadan ogaanin oodan arkin ila ladiina kuwa yazcumuuna ku andacoonayaan anahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa waxa unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey xaggaaga iyo wamaa wixii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaa saasay ku andacoonayaan yuriiduuna waxay doonayaan an yataxaakamuu yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay uxuguntamaan u xugun tagaan ila daaquuti daaquudka inay uxugun tagaan walxaal qad umiruu iyadoo la faray an yakfuruu bihi inay daaquudka ku gaaloobaan wayuriidu shaydaanu shaydaanna wuxuu doonayaa an yudilahum inuu dhumiyo dalaalan dhumin baciidan fog ayuu shaydaankuna doonayaa wa idaa haddii qiila lahum loo yidhaahdo ittabicuu tacaalow kaalaya ilaa maa kii intii kaa u kaalaya anzala allahu alla uu soo dejiyey waila rasuuli nacam wa ila rasuuli rasuulka xaggii xaggiisana u kaalaya oo usoo taxaakuma isaga ra-ayta almunaafiqiina munaafiqiinta waad arkaysaa yasuduuna iyagoo marka diidaya canka adiga xaggaaga suduudan yacnii diid diidmo iyo xaggaaga diidaya nacam ayaad arkaysaa nacam ayb oo xaggaaga ayay marka inay u taxaakumaan bay ka fogaanayaan fogaan bay ka fogaanayaan fa kayfa sideeba u xaalku ahaanaya idaa haddii asaabathum ay asiibto musiibatun musiibe ay ku dhacdo bimaa qadamat aydiihim bisababi maa kii sababtiis qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahooda uma markaa dabadeed jaa-uuka ay ku yimaadaan yaxlifuuna xaalayhin iyagoo dhaaranaya billaahi alle in aradnaa maa aradnaa ay dhahayaan markaas in aradnaa ay maa aradnaa ma doonin annaga ilaa ixsaanan wanaag un baan doonaynaa iyo tawfiiqan iyo iswaafajin aayaddan buu sheekhu marka halkan ku keenay munaasabada aayadda tarjamada ay u leedahayna waxay tahay altaxaakumu ilaa gayri illaahi wa rasuulihi min acmaali lmunaafiqiin weeyaan ta aayadda dambe weyn aayadda dambe weyn cafan yacni aayaddan marka munaasabadeeda baabka iyada yani tarjamada baabka uu ka wataba aayadiibaaba keensaday baabu qowlilah alam tara ila ladiina halkan marka sheekhu wuxuu soo sheegay daacatulculamaa uu kasoo hadlay halkan wuxuu ka gelayaa daacatulumaraa umarada oo la adeeco lagu adeeco fii gayri sharci illaahi waxa ay tahay arrintaa iyadaa marka inay tawxiidkii ka hor imaaneyso ayuuna tilmaamayaa ayb marka masaladan marka aayaddan hore marka waxaa ku sugan afar arrin baa ku sugan arrinka koowaad waxaa weeyaan ilaahay keyrkii oo loo taxaakumo waa min iraadati shaydaan weeyaan waa waxa shaydaanku ou rabo wa kan labaad waa anahu dalaalun waa baadi midda saddexaad waa la sii adkeeyey weliba baadidaas nacan wayuriidu shaydaanu an yudilahum dalaalan baciidan baa leeyahy midda afaraadna bucdi baa lagu sifeeyey oo wadada xaqa ah inay aada iyo aada uga fog tahay yaa lagu sii tilmaamay nacam marka ibnulqayimna raximahullah aayadahan waxa uu ka yidhi waxay daliil u yihiin qofkii loogu yeero kitaabka iyo sunnada war aan u xugun tagno ee diido inuu munaafiq yahay oo munaafiqiinta uu ka mid yahay nacam marka wasfiganna dadka ku sifoobayaa way badan yihiin waana noocyo kala duwan wa minhum waxaa ka mid a dad cilmi u nisbe sheegto oo haddii la yidhaha war kitaabka iyo sunnada aan u taxaakumno aan rabin bal wixii ugu waaweynaa diinka ilaahay subxaanahu watacaala ee asmaa'da alleh iyo magacyo tilmaamaha alleh marka la leeyahay war aan alle iyo rasuul ugu taxaakumno qaala allahu qaala rasuuluhu aan u daliishanno maya maya bayle ninaan mandiqii falsafo aqoonin maba caqiide kamaba hadli karaba ama waxay leeyihiin maya baabkan waa caqliyaad weeyaan samciyaad ma aha qaadan mayna nacam oo aayaadkii ilaahay bay diidayaan oo waxay ku diidayaan aayaadku waxay leeyihiin mutashaabih weeyaan dalaaladoodu ma cadda saasay uga baxsanayaan qur-aanka axaadiidtiina waxay leeyihiin waa akhbaarul aaxaad aaxaadna caqiide lagama qaato inta soo hartee mutawaatirka ahna si toosa qadci makuu tusaayaan bay kuleeyihiin waa daniyu dalaala weeyaan danina ictiqaad laga qaadan maayo daniyu daniyu dalaalahahay sidaabay ku dhahayaan sidaa darteed marka halkaa maxaa kasoo baxay nusuustii oo dhan oo layskaga tagaa ka timid nacam walidaalika a'imada raggan jahmiyada iyo ragga lamidka imaamiyadooduna sidaas umay ahaan jireen camr bnu cubayd ayaa imaamu dahabi siyarka wuxuu ku qoray tarjamadiisa inuu ninkaa camr bnu cubayd la yidhaahdo xadiidkii qadarkuu inkiri jiray xadiidkii marka nebigaa loo sheegay cabdullahi bnu mascuud bau maqlay dheeraayo ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummihi markaasuu wuxuu yihi camr bnu cubayd xadiidkan xadiidka waxaa warin ragga warinayuu sheegay marka waxuu tilmaamay xadiidkan haddii aan ka maqli lahay acmash lakadabtuhu waa ku beeni lahay zayd bnu wahab haddaan ka maqli lahayna waa ku beeni lahay cabdullahi bnu mascuud haddaan ka maqli lahayna waa waa kama yeeleen buu yihi nebi maxamed haddaan ka maqli lahay anigana maa qabiltu canhu kama aqbaleen allah haddaan ka maqli lahayna waxaan dhihi lahaa buu yihi maa haakada akhadta calaya almithaaq ballanta sidaan anigu igama aadan qaadin dhiiranaanta bal fiiri sida kitaabka iyo sunnada ay uga cararayaan oo caqligooda iyo ahwaadooda keliya ay u rabaan qoladaa marka waa soo gelaysaa markii la yihaa iyo qolada muqalidiinta iyaga laftirkooda masaa'il baa laysku qabanayaa axkaamtii iyo ku saabsan war kitaabka iyo sunnada kaale axaadiistii nebiga aan iskula tagno maya maya ayuu leeyahay nacam qowlka oo shiiqan rabnaa waa soo gelayaa baabkan taxaakum ilaa ayri ilaa hayri kitaabi illaahi weeyaan taxaakum ilaa hayri illaah waana khatar marka arrintaa iyada waxaaba ka daranba in kitaabka iyo sunnada loo qaato inay inay yihiin wax kufri dadka ugu yeeraya walciyaadu billah sida saawiga ku taallo wuxuu leeyahay ina alakhda bidawaahiri nusuusi lkitaabi wasunna aslun min usuuli lkufri nacam kitaabka iyo sunnada daahirkoodao la qaato waaba asal usuusha gaalada kamida kufriga kamida gaalnimada kamida albutami nin la yidhaahdaa radiyey oo yacni wax ka qoray hadalkaas saawiga ninkii rabana hadalkaa wuxuu ku leeyahay walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika hadaa meelahaasu ku leeyahay marka ninkii wix ugu weynaa diinka ilaahay inuu ugu soo taxaakumo alle rasuul diiday waa wasfi sifa aada iyo aada u foolxun weyaan waxaa kaloo iyadana soo gelaya dadka siyaasada dhinaceeda aan kitaabka iyo sunnada soo fiirinaynin oo dhahaya yacni wixii siyaasa ku saabsan kala qaybinayo cibaadaad wixii ah ha ku koobnaadaan masaajidyada iyo wixii laakiin siyaaso ku saabsan iyo tadbiir iyo habka wax loo maamulana hal xaba diin ma laga soo gelinayo oo waxay ku leeyihiin dac maa lilaahi lilah wamaa liqaysar liqaysar qaysar wixiisa uga tag waa siyaasadiisa allana tiisa u dhaafa waa cibaado marka waxay ku leeyihin allana cibaadou leeyahay annaguna waxaan leenahay haddaan boqorro nahay maamulka annagaa iska leh faraha nooga qaado taa iyaduna waa khatar oo allah subxaanahu watacaala sidaad ogtihiinba ilaahay aayado badanba wuxuu ku tilmaamay wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah wixii alla ku soo dejiye ku xugun dadkaa nebiga la faray waxaa kaloo alla yidhi afaxukma aljaahiliyati yabquun waana keeni doonaa sheekha raximahu llahu tacaala waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun faulaa'ika hum alظaalimuun faulaa'ika hum alfaasiquun aayaddaa marka kufriga ku jiraana waxaa weeyaan hadba xaalka qofka yay ku xirnaanaysaa dabcan oo shaksigu hadduu qawaaniin dejiyo dadka qawaaniinta alifo oo iyaga sameeya qawaaniinta oo dejiyo qaanuunka ee markay yidhaahda yacni kan ha lagu xuguntamo iyagu waxaa weeyaan laa shaka warkooda lisaanu xaalihim waxaa weeyaan kanaa ka fiican ama ka habboon waqtigan ilaahay wixiisa sharcigiisa soo ma garanin kuwaas iyagu marka kafara weeyaan aayaddan waa soo gelaysaa nacam dadka iyaguna sidaasi la-eg yacni ka fadilo qawaaniinta alla kitaabkiisa way soo gelayaan ayaguna dadka la simo waa soo gelayaan ayagana kuwa qaba inay u bannaan tahay in ilaahay keyrkii loo taxaakumo waa soo gelayaan iyaga laftirkooda xataa hadduu bannaysto uu yidhaah kitaabka ilaahayna in lagu xuguntamo waa bannaan tahay keyrkii in lagu xuguntamona waa bannaan tahay way soo gelayaan waxaan ku weydiinayaa marka famaa baalowka qofku dhahayo kii kitaabka in lagu xuguntamaa waa bannaan tahay qaanuun in lagu xuguntamaana waa bannaan tahay ninkii yidhi baa gaalnimo culammadu ay ku xukumeen oo arrintaa ay gaalnimo tahay maxaad u malaynaysaa nin ku dhahayo war diin in lagu xuguntamaa ma aha masaajidka nagala tag diintaada diinta aada wadato ayb oo marka meel layskugu yimaado war walaalo aan u xuguntanno diinka ilaahi aan isku xukumno maya waxaan isku xukumaynaabuu kuleeyahy wax annaga aan qoranay waa mushkila sooma markaas marka xaguu soo gelayaa marka qeybtan buu soo gelayaa laa shaka nacam ayb qaanuunka oo adduunkan waqtigan xaadirka wax wax le meel laysku sharcigu munaasab uma aha iyo kale kuwa dhahayo waxaa ka baxaya marka dabcan qofkii ilaahay keyrkii xukunka alle xugun aan ahayn buu wax ku xukumay lihawan hawow ugu xukumay laaluush buu qaatay yacni hawow wax ugu xukumay waxaan inay qalad yihiinna waa qirsan yahay xukunka allana inuu waajib ku yahay waa qirsan yahay kaas isaga midka kufrin duuna kufrin la dhahayo yaa yacni waa la dhihi karaa laba axkaamna aada bay u kala duwan yihiin in la ogaadana waa daruuri nacam yacni islaamku in qaanuun wax lagu xukumo goorma uu ku bilowday horta waa in la fahmo islaamku waqtiga uu ku bilowday mar waxaa jirtay yaasiq buugga la yidhaah uu qoray nin la yidhaha jinkis khan ee tataarta ka mid ah buuggaas uu qoray jinkis khankaa qoray waxuuna isugu jiray wax uu diinta yahuudda ka keenay nasaarada islaamka iyo waxa uu isaga ku dardaray waa hadda qawaaniintan sida loo qoro qaanuunka waxaa lagu saleynaya baa lagu leeyahy diimaha dhaqamada iyo caadooyinka dadka ay leeyihiin iyo xoogaa waxaa la iskugu daraa jacbur ah kaasaa dadka marka qaanuun looga dhigaa waddankana dastuur looga dhigaa loona dejiyaa kaas marka waxaa weeyaan waxay samayn jireen iyagu kaas uu marka u dejiya dadkii markuu dhulka islaamka qabsaday buu keenay yaasiqi bay keeneen tataarti muslimiinta ilahi waa ka badbaadiyey sheekh axmed maxamed shaakir raximah llah alxukmu aljaahiliya iyo kelimat lxaqa iyo labada kitaabbo masaa-ishan aad ugu faahfaahiyaa wuxuu leeyahay muslimiinta laba sibay uga badbaadeen ilmahoodana ma barin yaasiqaas xunka ah buuggaas midda labaadna waxay uga badbaadaan waay ta waxay uga badbaadeen iyaguna iyaguna ma baranin ilmahoodiina ma bara ma barin ihtimaam badanna maba siinin wax uun wuxuu iska noqday lagu dirqinaayo lagu qasbaayeen ayuu noqday markii tataartu ay baxeenna waa la baxay buuggoodii soo ma garanin laakiin maanta qaanuunka lagu bedelay diinka ilaahay subxaana wa tacala lagu bedelanayo ee dadka intay ka tagaan kitaabka iyo sunnadii inta laga tegay ee maxkamaduhuba ay yaalaan maraajicda maxkamadaha yaalla waa maraajic binaalo waay nacam koodisha binaale la yidhaha weeyaan ummad walbaa qoladii gumaysatay unbaa kii ay dhulkooda ku xukumeen bay u keeneen munaasab dadkan ma u yihiin oo isku diin ma nihin isku dhaqan ma nihin isku af ma nihin adduunka isku meel kagama naalno oo isku meel yacni juqraafi ahaan ma ku isku meel maan mawqica aan dhacnaa isku mid ma aha see marka qaanuunkii rooma ka jiray oo uga jiraa marka dal muslima marka nacam arrin mushkiladiisa le weeyaan marka sidaa darteed taas marka ummadan laakiin marka qawaaniintan ay kusoo bilaabatay oo la keenay sheekh axmed shaakir raximahullah waxa uu yidhi waxaa ummaddii kusoo bilowday qawaaniintan dadkiibaa waxay bilaabeen inay caruurtoodii baraan inay ihtimaam iyo dareen inay siiyaan ay iyagu bartaan markii ay barteen haddana lacag bay ku heleenoo waa ku shaqaysteen waaba laga nuuxi waaye marka nacam qisas fara badan buuna keenaa alxukmu aljaahiliya iyo kan kale kalimat lxaq nacam qisadii ugu yaabka badnayd waxaa ka marka qaanuunkan see annaga noogu soo gudba diinka ilaahay markay jahli laga lagaga sugnaaday dadkii markay muqalidiin iskaga bateen waxyaabahaasaa sababay iyo waaqica ay ku jiraan dadkii oonan fahamsanayn masar markii qawaaniintan la bilaabayay waxau yihi culimmadaa loo soo bandhigay yani culimmada marka weli waa la ixtiraamayay markaas wuxuu tilmaamay qiso waxaa dhacday buu yidhi konton iyo kowdii meelahaasay ahayd haween baa waxay soo qoratay inay noqoto qaali maxkamadda qawaaniintay baratay markaasaa wasiirkii cadaaladda ee masar baa wuxuu yidhi culimmada aan u gudbiyey arrinkan waxoogaa weli dadka waxbaa ku jiray markaas culimmadii markii loo gudbiyey muqalidiin iyo dad isaga badanay u badnaayeen markaasay iskhilaafeen xanafigii wuxuu yidhi wax allaale wixii aan ahayn wixii intaan yani wixii maal ku saabsan waa xukumi kartaa qaalli waa ka noqon kartaa wixii kalese maya saddexdii madhaboo kalena maya bay yidhaahdeen walaa maal walaa midna qaadi haween ma noqon karto halkaasaa marka khilaaf ka bilowday haweentii marka waxay tiri codsiga soo qoratay maxaa aniga culamo arrinkayga loo gudbinaa masar maba ku dhaqanta diinta islaamka oo taas maa taalla saassaasay tiri sheekh axmed shaakir marka wuxuu yihi masalada anigu waxaanba dhehi lahay buu yidhi khilaafkoodana wax yaraynayo ayaga isla markaana waxa uu yidhi qofka gaarsiinayo madlabkii la rabayna lagu gaarayo waa maxay arrinkan aada noogu yeeraysaan nin ma u bannaan tahay inuu qaali ka noqdo maxkamadaha masar in hadda nin uu qaadi ka noqdaa ma u bannaan tahay masalada in laga hadlo weeyaan buu yidhi maxaa yeelay waxaa lagu xukumaa qaanuun aan ahayn kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga sal ly slam marka nin muslima inuu qaanuunkaas wax ku xukumo horta ma u bannaan tahayna uma bannaana waa marka haween iska badaa marka warkeeda marka culamada dadka ahlu cilmiga saasay ahaayeen qawaaniintan markay aad caalamka ugu soo badanaysana yani sheekh axmed maxamed markaan dambe yaasiqa markii hore u ahaaye markaan dambe gumaysigu uu ka tegayay dhulalka islaamka ayaa lagu bilaabay in qawaaniintii laga dabaqo gaalada halkaas marka culimadii joogtay waxbay ka alifeen axmed shaakir kutub alxukmu aljaahiliya layraa iyo ayuu qoray kalimat lxaq iyo sheekh maxamed ibraahim muftigii hore sacuudiga almufti labarna la dhihi jiray maxamed ibraahim aalu sheikh risaalo ayuu isaguna qoray alqawaaniin alwadciya la yiraa uu ka qoray qawaaniinta wadciga uu ka qoray arrintaana marka uu aada iyo aad kaga warramay fataawadiisana aqwaal fara badan buu adigu ku qoray in laysu geegeeya aqwaashaas ayay marka u baahan tahay isku soo duubduub alxukmu bigayri maa anzala allah ma bannaana kufri diinta looga baxaana waa noqdaa mararka qaarna dadka qaarkoodna kufrun duuna kufrin inuu u noqdo ayaa dhici karta laakiin waxyaabaha qaalibka maanta aan u jeedno ama aan arkayno yacni in badanoo dadka ka mida markaad waraysato waxaa kuu soo baxaayo inayba u arkinba in diin ilahi wax lagu xukumo zamankan qaarkoodna waxaaba kuu soo baxaysa inay si toosa u diidayaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala oo ay leeyihin kan ma rabno axdiga axdigaan annaga cahdigaan annaga aan qorannay ma laga waa muqadas mana laga daba hadlaayo kitaabka ilaahay baa waxaa lele war kitaabka ilaahay markaasu wuxuu le cahdiga cahdiga waa muqadas nacam dadka qaar baa waxay ugu ta'wiiliyaan cahdigaa waxay ku qoran tahay diinta islaamka in loo hogaansamaa ku qoran hadde cahdiga haddii hal qaanuun looga qoray in diinta islaamka loo hogaansamo de waayahay maa diinta xuduuddii iyo diinka islaamka qeybaheedii oo dhan maa la sheego marka taasi mama noqonaysa marmarsiyo mid labaad iyadana waxaa jirta waxay ku leeyihiin qaanuunkan laftirkiisa meelo badan oo diinta islaamka ka waafaqsan yahay nacam taa iyadu marka ma diin islaam ahaana loo soo qaatay mase qaanuun inay ku jirtaa loo soo qaatay waa kala duwan yihin koodisha binaale sidiisa qaanuun qaanuun islaam ma aha nacam soo ma garanin xataa haddii nuqdo ama laba ama saddex oo islaamka ka waafaqo maaha in islaam ahaan marka meesha loo soo dhex gashtay ma aha taana waxaa ku tusaa yaasiqa yaasiqi oo ibnu kathiir xukunka uu ka gaaray aan akri doono insha allahu tacaala yaasiq wuxuu ka koobmaa axkaam yahuud nasaaro iyo islaam ayaa ku dhex jiray maca dalika culimmadu waa diiday waana rafdiyeen marka bacdi naas masaladan marka iyaguna waxay ku sameeyaan masalada xaakimiyada lagu magacaabayo ama yani xukunka awalan mas'alatu lxukmi ilaahay baa xakam ah min asmaa'ihi waxaa ka mid a alxakam xukunka marka wuxuu soo gelayaa in alle loo keli yeelo towxiid rububiya waa soo gelaya maxaa yeele maamulka allah iskale xukunka allah iskale subxaana watacaala towxiid ulcibaadana waa soo gelayaayo daacadii in alla loo taxaakumo qasadkaagii ayaa alla subxaana watacaala waxaad ku midaynaysaa inaad isaga bis u taxaakumto yaa ku midaynaysaa halkaana towxiid ulcibaada waa ka soo gala alasmaa wasifaatna waa soo gelaya min asmaa illahi alxakiim alxakam ayaa ka mid a looma baahna marka in towxiid qismi gaara laga dhigo bacdunaas qismi gaaray ka dhigeen towxiid ulxaakimiya wax la yidhaahday sheegeen culimmadii horena kama hayno hadalkaas xukunka in alla loo keli yeelo waxay soo gelayaan towxiidka aqsaamtiisa ayay soo gelaan towxiid ulmacrifa iyo towxiid qasdi waalab ayay soo hoos galaan soo ma garanin ama haddaad saddex u qaybiso towxiid urububiya uluhiya iyo asmaa sifaat bay soo kala gelayaan dadka qaarkoodna mas'aladan yacni waa aaday inta u weyneeyaanay guluwi ku sameeyaan liqaayati yacni ay gaarsiiyaan mas'aladan yacni ay shabahaanba ay shabahaan nimankii raafidada ee dhihi jiray imaamada aslulmasaa'il weeyaan nimankii dhihi jiray oo kale kuwana waxaa weeyaan iyaguna dhanka kale guluwi u sameeyeeno alxukmu bigayri maa anzala allah markay ka hadlayaan dadka maba ku tirtirsiiyaan in ilaahay u taxaakumaan iyo rasuulkiisa nacam kuma tirtirsiiyaan ee bal maanta dhan cudurdaaray u raadiyaan madaxda maanta joogta nacam ee xukunka ilaahay xugun aan ahayn ku xukumayso unbay maalinkaasoo dhan cudurdaar u raadineen halkaasaana aayadda looga baxayaa nacam dadkii lagu baraarujin waayey iyo madaxdii laftirkooda inay ilaahay kitaabkiisa wax ku xukumaan soo ma garanin ayagoo dhanna isku mid in laga dhiga maaha madaxdoo dhan dadka ilaahay keyrkii uu xuguntamo saana daaya sheegnaba isku mid in laga wada dhigaa ma aha nacam nin walba mas'aladiisa yacni xukunkeeda ayuu yeelanaya ahlu cilmiga ayaana dabcan xukumaya intaas sidaasay ahlu cilmiga marka ay kaga warrameen ama ay ugaga hadlaan labada darafna waxaa weeyaan marka xaqu waa wasad mar walba ayb waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo laa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka ha fasaadinina ardada qaaluu waxay dhahayaan inamaa wax kale maahne naxnu anagu muslixuuna baanahay kuwa dhulka hagaajinaya ayaa nahay aayaddan marka meeshay munaasabada kala leedahay baabkan waxay tahay ilaahay heyrkii oo loo taxaakumo iyo rasuulka heyrkii oo loo taxaakumo waa min acmaali lmunaafiqiin weeyaan marka ilaahay heyrkii oo loo xuguntamaa waa acmaasha munaafiqiinta wahuwa min alfasaadi fi lardi waana fasaad dhulka dhexdiisa lagu samaynayo soo ma garanin sidaa daraaddeed marka haddii fasaad dhulka lagu sameynaayo sidaa daraaddeed marka fasaadka lagu sameeyaa haddii ilaahay keyrkii oo loo xuguntamaa ay fasaad fi lardi ay tahay min acmaali lmunaafiqiinna ay tahay hadda qofka wataa qofka wato qawaaniin wato inuu dadka yidhaahdo ma ahan anaa fiican anaa dhulka wanaag u wado miro dhal wax miro dhala ayaan wataa dadkii muslimiinta oo ilaahay kitaabkiisa loo taxaakumo dhahayaanna inuu uwado u arko dad takhriib iyo shiddo iyo dhib wado inay yihiin waa khalad waa cagsi wixii xaqiiqadii oo la dabagedinayo yay noqonaysaa way dhici kartaa dad diintii u nisbo sheeganayo diintii jecel jahli dartiis ama yacni faham darro in markaa ay wax u qaribaan taa anagu mama tabriirinayno laakiin waxaa weeyaan qof ilaahay xukunkiisa rabo iyo qof ilaahay xukunkiisa dhulka waxaan ahayn in uu kaga dhaqan galan rabo isku mid ma aha nacam oo ninkan alxukmu bigayri ma anzala allah samaynayo yufsidu fi lardi dhulkuu fasaadinaya nacam dadka marka madaxdaana dabcan hab loo waaniye ayay leeyihiinoo qofka in loogu loo galo loo naseexeeyo taasay leeyihiin nacam oo iyaga marka wax loo sheego oo hadda waxba mimbar iyo in laga tashhiiriyo ma ahan laysa yani ariiqadii salafka sidaa ma aanay ahayn waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo laa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa qaaluu waxay dhahayaan inamaa wax kale ma ahne naxnu anagu muslixuuna baana kuwa hagaajinayo sidaa darteed aayadda waxaa ku sugan buu leeyahay shaarixu atanbiihu calaa cadami aliqtiraari biaqwaali ahli lhwaa wain zakhrafuuha bidacwa waa inaan lagu kadsoomin aqwaasha dadka ahlu ahwaaga ah si kastay u qurxiyaanba inaan lagu kadsoomin muslixaan ahay kan baan samaynaynaa dhulka korkiisa waxaay waxaabaan ka samaynaynaa si kastoy u hadlaan in aan marnaba yacni qofka aan isdhihin qofku si kastoo ay u hadlaan waa inaynan kadinin arrimaha noocaas oo kale ah weliga ayaysan ku kadinin fasaadka iyo salaaxa kitaabka iyo sunnadaa lagu garanayaa wa fiiha altaxdiiru min aliqtiraari bira'yi maa lam yaqum calaa sixatihi daliilu min kitaabi illahi wa sunnati rasuulihi sala alla ly slam sidoo kale waxaa ku sugan iska digid layskaga digaayo buu yihi shaarixa in lagu kadsoome ra'yiga haddaanu sixadiisa daliil kitaabka iyo sunnada aanu sheegin famaa akthara man yusadiqu bilkadib alla badanaa nin been rumaysanayo wayukadibu bisidqi runna beeninaayo idaa jaahu markay u timaado wahada min alfasaadi fi lardi taasi marka waxaa weeyaan fasaadka dhulka korkiisa lagu wado oo hadda waxaad arkaysaa ninkii muwaxidka ah waxaa laleeyahy waxbaad fasaadinaysaa kii yacni sunniga ah waxbaad fasaadinay baa laleeyahay nacam haakada marka fasaadku dadka warkooda in la iska yeela iyadu wa qawluhu wa qowlihi alla qowlkiisa walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha alla qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay walaa tufsiduu fi lardi dhulkaa fasaadinina bacda islaaxihaa hagaajinteeda kadib kolkii alla uu hagaajiye muxuu ku hagaajiyey rusul inuu usoo diray wadcuuhu alla barya khawfan khaa'ifiina xaal aatiin kuwii cabsanaya wadamacan xaal aatiin kuwa damcaya alla naxariistiisa ina raxmat allahi alla naxariistiisa qariibu weeyaan tu dhow min almuxsiniina u dhow wa qowlihi alla qowlkiisa afa xukma aljaahiliyati jaahiliyada xukunkeeda miyay yabquuna ay doonayaan oo ay rabaanay u leexanayaan oy dalbayaan waman yaa axsanu ka wanaag badan min allahi alla yaa ka wanaag badan xukman xagga xukunka liqowmin yaa uga wanaag badan yuuqinuuna yaqiininayaan ayb aayaddan ibnu kathiir marka uu fasirayay waxa uu yidhi qaala ibnu kathiir raximah llah yunkiru tacaalaa alla wuxuu inkirayaa calaa man kharaja can xukmi illaahi tacaala qofkii alla xukunkiisa ka baxay almushtamili ee koobayay calaa kulli khayrin khayr dhammaantiis annaahi ee reebayay can kulli sharin shar dhammaanteed wacadala una leexday ilaa maa siwaahu wixii kasoo haray xukunka alle oo min al aaraa'i waalahwaa'i ah ra'yi hawo walistilaaxaati iyo waxyaabaha dadku ay afgaradka ka dhigteen allatii wadacaha rijaalu ay dadka dejiyeen oo rag ay dejiyeen kawaran ragga dejina hadday yihiin annaga acdaa'deenna maxaad malayna marka bilaa mustanadin cuskasho la-aan min shariicati illahi shareecada alla iyagoon cuskanin waxaan hadda lagu leeyahay cahdi waaye iyo cahdi qarameed lagu tilmaamayo yaa dejiyeyna xataa yacni wax aqoon maadiya le xitaa laga dhowray nacam ayb sidiisa inta yacni lasoo qaaday ayaa waxaa weeyaan boqolaal waxyaabood acdaa'deenna kuwa hadda yacni cadowga nagu oo dadka gowracayaa dejiyey laftirkooda nafsahum baa u keenay u dejiyey nacam marka ninka kaa marka ku dhegan ee marka la yidhaha war aan war kaalay wax laga wada hadlaba maba ahan haddaad muslim haddii islaam aan wadannahay kitaabka ilaahay horta ha lagu xuguntamo maya dhahaya nacam cahdigaanaa noo yaal annaga allahu aclam qofka muslimka dhigaa sida uga dhigaya laga rabaa asaga nacam waxay dhici karta bacd annaas inay yidhaahdaan maya ma oga qur-aanku inuu xugun yahay iyo jahliga ka haysta arrintaa iyo sideebaa jahli uga haystaa war waxaa laleeyahay qur-aankii iyo waxaan qur-aankii warkaale xataa midkaan aan u bandhigno qur-aankii wixii qur-aanka iyo sunnada ka hor imaanaya aan ka leexino oon diin alla aan maxkamadaha aan ku xukunno oo aan isku aan isku xukunno ayuu diidayaa qofkaas see jaahil ku yahay kitaab alla m kitaabka hadduu rumaysan yahay war waxaan aada rumaysan tahay kaale aan dabaqno ma rabo oo yacni waa ihaanaysanaya mid kalan ka dooranaya tasdiiq ma jiro dhaba markaas nacam tasdiiq sax ah meeshii ma oolaya nacam waxaan ka hadlayana anigu waa jus-iyaad mucayana nacam ayb hadhow marka waxaa dhici karta jus-iyaad mucayana adigoo ka hadlaya waxaa lagu leeyahay meelo kalea lagula aaday waddamo kale iyo niman waddamo kale xukumo iyo ama yacni waxaa lagula aadaya mas'ale caama nacam oo lagu leeyahay dadka madaxda la gaalaysiiya dadka madaxda ah isku xugun ma aha iyaga laftirkooda cinda alculamaana isku xugunka ma ah nacam yaa dhihi kara madaxda caalamka joogto dhan waa isku wada xugun lama dhihi karo nin walbaa wuxuu keensado yaa sharciga lagu miisaamaya nacam shaksi mucayanoo hebel hebel waa saasna mama maaha yacni taa iyo isagu marka dabcan midaan ka hadlayna yani waxaa weeyaan owsaaf baan ka hadlay nacam qofkii sidaa iyo sidaa war waxaan kitaabkan iyo kan dhahaya kitaabka qur-aanka niqaash maba soo gelayaba nacam wax yacni mawduuc laga hadlaa maba noqonayaba kan aan wadanno wax bedeli karaa malaha waa muqadas qofka dhahayo kitaabka alla meesha lamaba soo gelinayo ma aqaan aniga sida muslim looga dhigi kara kitaabkuu rumaysan yahay sida loo dhihi kara nacam masaa-ishaana xilligii ay bilaabatay culimmadii aada u joogay oo kuna dadaalo ahlu sunnada ahayd weliba sheekh axmed shaakir baa kamid a hala akriyay kitaabkiisa alxukm aljaahiliya sidaas in la eg maxamed ibraahimna kitaabka aan sheegnay oo ka qoray isaga laftirkiisa kitaabkiisa oo matbuuc hala fiiriya nacam maxamuud shaakirna kutub badan iyo maqaalaad badan buu ka qoray tafsiirka dabariga yani sharxiisa iyo nacam bacdi naas waa sahlantahay inay yidhaahdaan aqwaashaas dad takfiiriyay inaad daliishado ma rabno anaka marka nacam aqwaashii culimadii marka marka marna inaad tiraa ahlucilmigii hala hala weydiiyo haddana aad tiraa ahlucilmiga nimankaasaad daliishado oo qur-aankuba waa daliishadaan qur-aanka miyaa looga tegayaa nimankaa nacam waxay xaqa marka kitaabka sunnada ku salaysan in la qaato ma ahan qof kastoo ilaahay xukm bikayri maa anzala allah sameeyey inuu gaal yahay diinka ilaahay uga baxaayo laakiin qad yakuunu kufran yanqulu can ilmilla waqad laa yakunu waqad yakuunu kufran duuna kufrin inuu ahaada ayaa dhici karta ibnu kaiir marka warkiisa aanu noqono waxa uu yihi kama qaala kamaa kaana ahlu ljaahiliyati siday ahaayeen yaxkumuuna bihi waxay ku xukumayeen min aljahaalaati waadalaalaati jaahilnimo iyo baadiyaalo kamaa yaxkumu bihi tataar sida ay tataarta ugu xukumayeen min asiyaasaati siyaasaad kamaa yaxkumu bihi tataaru sida tataarta waxay ku xukumayeen min asiyaasaati asiyaasaat alma'kuudati laga qaatay can jinkis khan alladii kaas oo wadaca lahum lyaasiqa yaasiq u dejiyey buugga la yihaha wa huwa yaasiqun cibaaratun can kitaabin wuxuu ahaa kitaab can kitaabin wa huwa cibaaratun can kitaabi axkaamin axkaam kitaabkii ayuu ahaa qad iqtabasahaa oo ka qaatay min sharaa'ica shataha sharaa'ic kala duwan min alyahuudiyati wاlnasraaniyati wاlmilati اlislaamiyati si uma jeedin intaas isku daray qaanuunka marka aniga waxaa iigu yaalla dhowr waxyaabood oo islaamka waafaqsan waxay ka taraysa male nacam qaanuun binaale la yidhaha magacaas koodisha binaala leh islaamka meelo uu ka waafaqay darteeda wuxuu ku noqday kitaab ullahi tacaala oo kale khatar waay waxaas oo kale nacam wlmilati alislaamiyati wa fiiha waxaa ku sugan kaiirun in badan oo min alaxkaami axkaam akhadaha can mujaradi nadarihi wa hawaahu oo ka qaatay waa qawaaniinta maanta sida loo qoro ayuu ka war ayuu ahaa fasaarad marka waxay ahaatay buu yihi fii baniihi awlaadiisa sharcan bay u noqotay yuqadimuunaha ay ka hormarinayaan cala alxukmi bilkitaabi wasunna waxay noqotay sharci ay ka hormariyaan kitaabka iyo sunnada faman facala dalika qofkii sidaa yeelo muxuu yeelaa qofka sidee yeelo qofkii inta wax isaga uu soo dejiyey degsaday oo ra'yigiisii iyo diimaha uu ka keenkeeno isku jaabajaabeeyey qofkii ka hormariyo kitaabka iyo sunnada oo inta u xugun tago kitaabka iyo sunnadana ka hormariyo qofkaasi marka muxuu noqonaya fa huwa kaafirun weeyaan buu yiri gaal yajibu qitaaluhu in lala dagaala waa waajib xataa yarjica ilaa xukmi illahi warasuulihi ilaa xukunka alle rasuulka uu usoo laabto falaa yaxkumu bisiwaahu fii qaliilin walaa kaiir yacni aanu ku xukumin wax kasoo haray kitaabka iyo sunnada wax yar iyo wax badanba sidaa buu yiri nacam hadda marka fiiri qawaaniin annaga acdaa'deennii qawaaniintoodii baa hadda qawaaniinna looga dhigay banaan soo ma garanin oo dimaadii iyo furuujtii iyo maalkii iyo wax walba lagu xukuma nin baa qofka zinaysanayo zinadu wax cuquubo ma laha haweenta hadday rabtay waa dhibaato ma wax cuquuba la cuquubeyn maayo markuu kufsado dhowr biloodaa la xiraya nacam soo ma garan furuujtii iyo wixii baa lagu kala xukumaa nacam qawaaniintii maxkamadihii haddaad tagto annaga waa aragnay maxkamadihii dalka jiri jiray waxaa weeyaan buugaag waaweyn baa maxkamadaha buuxda oo qawaaniintaas ah labada markay qadiyad marka la doodayo awalba yani shaksigaani kana waxau soo kiraysanayaa qareen kana qareen labada qareen maxay ku doodayaan buugaagtaasaa loo laabanaya nacam qaanuunka markii wax laysku qabtan qaanuunka saanaa ku taalaa laleeyahay kan qaadigaana saasuu samaynaya nacam buuggaasu isaguna u laabanaya nacam kitaab iyo sunno axkaam wala wax kale ma yaalaan meesha halkaasaa marka allaahuma haddii maxkamada qeyb yaro inta la sameeyo dalaaqa iyo nikaaxa ku saabsan waa jirtaa nacam haddii kitaab uu yaallana wuxuu u yaallaa in gacanta la saaro laysku dhaardhaariyo laysku dhaariyo waxa noocaas marka waxaa weeyaan waa dadku in badan oo kamid a marka haddiiba marka ayba dhacdo awal jaahiliinba inay ahaayeen hadda haddii la leeyahay warnimada idinka haddaad doontaan haysta laakiin kitaabka ilaahay wax ku xukuma ee uu leeyahay maya kanaa lagu xukuma soo kama hormarinin ninkaas ninkaasuu kama hormarin ninkan bacdinaas waxay istusa waa in lagu dirqinayaa dhici karta dirqis ma jiro ikraah ma jiro madaxtinimada nin lagu dirqiyey male haddii asaga oo leeyahay diin iyo islaam haddaan ku xukumo waa la idilayaa madaxtinimada iskaga tag maxaa madaxtinimada ku agdhiga adiga marka naam ikraah xaqiiqi ama ahan kaasoo kale nin xabad kuu haysta male haddaad ka tagto nin kalea awalba fariisalaha adiga marka ma adaa marka dembiga gelaaya waayah marka naam marka ilaahay in looga cabsadaa fiican masaladanna marka ma ahan keliya inay ku saabsan tahay dad madaxa keliya xataa waa soo sheegnayoo dhanka culamaa culummada diinta laftirkooda kuwo badan baa marka la yidhaha kitaabkai sunnada aan ugu taxaakumno masaa'il waaweyn aan rabin oo caqliyaadka iyo waxyaabaha rabo ilaa qaarkood ay gaarsiisay inay yidhaahdaan qaala qaala moxamed ulbaadi waqultu moxamedkii baadiyaha saasuu yidhi anna saasaan dhahay allah mustacaan waana dhici kartaa bacdigaas inay ka toobad keeneen mararkii dambe calaa kullin marka waa masaa'il aada iyo aad shaniic u ah weeyaan waxa uu yihi marka ibnu kathiir marka hadalkaasuu ka yidhi meesha iyadaa nacam can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi laa yuminu axadukum midkiin ma rumaynin laa yuminu axadukum midkiin rumayn maayo oo yani iimaan kaamilo xaqiiqaa lagama helin xataa yakuuna ilaa uu ka ahaanaya hawaahu hawadiisa tabacan mid raacsan oo taabic u ah limaa ji'tu bihi waxa aan la imid qaala nawowiyu xadiidun saxiixun rawaynaahu fii kitaabi alxuja ayaanu ku warinay alxuja calaa taariki lmaxaja weeyaan nacam nasr almaqdisi baa iska lahaa biisnaadin saxiixin laakiin xadiidka isnaadkiisu sida ibnu rajab alxambali raximah llah jaamic alculuumi walxikam uu ku baraarujiyey saddex cilo ayuu leeyahay saddex cilo ayuu u sheegay ayb marka xadiidka dacfi baa ku jira laakiin macnihiisa axaadiis badan oo taageeraysaa jirto wa qaala shacbiyu shacbi waxa uu yidhi kaana bayna rajuli min almunaafiqiina wa rajuli min alyahuudi khusuumatun kaana waxaa ahaa khusuumatun dood ayaa ahayd bayna rajulin nin min almunaafiqiina kamida iyo warajulin nin oo min alyahuudi kamida faqaala alyahuudiyu yahuudigii waxa uu yihi nataxaakamu ilaa muxamedin moxamed baanu u xugun tegaynaa liannahu maxaa yeeley carafa wuxuu gartay annahu isagu laa ya'hudu rishwa laaluush inaanu qaadanaynin wa qaala almunaafiqu waxauu yihi nataxaakamu ila alyahuudi yahuud baan u xugun tegaynaa hadday marka waagaas jireen dad islaamnimo sheeganayo sidaan la yeeli jiray war maanta maxaad ku diideysaa dad noocaasa inay jiraan dad nooca inay jiraan maxaad u diideysaaiyo weliba maanta hadda qalabada iyo sidaan ujeedna yani awoodda ay ugu jirto acdaada allah subxaana watacaala gacantooda ay ku jirto licilmihi ogaanshihiisa annahum ayagu ya'khuduuna rashwa laaluush inay qaadanayaan oo og yahay faitafaqaa waxay isku waafaqeen an yaatiya inay u yimaadaan kaahinan kaahin kitaab gaabalow fii juhaynata juhayna dhexdeeda ahaa fayataxaakamaa ilayhi ay u taxaakumaan bay isku waafaqeen fanazlat alam tara ila aladiina yazcumuuna ayaa markaa soo degtay lafdigan xadiidku daciif buu ku yahay ibnu jariir isagoo mursala ayuu wariyey sababta damboo sheekha uu sheegi doonana waaba mawduuc iyada midda soo socoto tanna dacfi baa ku sugan oo sababka yani uu sheegayaa waa nacam ee sababta saxday aayadda ay ku timid waxaa weeyaan kaana abu abu kaana abuu burdat alaslamiyi wuxuu ahaa kaahinan buu ahaa yaqdii bayna alyahuud yahuud ou kala saari jiray fiima yatanaafaruuna ilayhi waxay ku doodaan fatanaafara ilayhi unaasun min almuslimiin dad muslimiina marka u yimid ninkaanu marka abu burda abuu burda wuxuu ahaa nin isagu markaa waxaa ah kaahin ah yahuudda u tegi jirtay weligood waxaasay daba ordaan iyagu marka dad muslimiina marka usoo taxaakumay aayaddan baa marka soo degtay alam tara ila aladiina yazcuuna sababka saxiixa kaas waa marka naam oo ansaxay waaxidina uu warinayo naam waxaan ujeedaa dabaraani oo wariyey dabaraani oo wariyey kun labayo toban kun iyo afartan iyo shan xadiidka raqamkiisa uu yahay nacam ibnu cabaasna uu ka warinayo haythamina sidoo kale juska toddobaad safxada lixaad ayuu ku wariyey rijaaluhu rijaalu saxiix buu yihi xaafidkana isaabada ayuu kusoo saaray juska afaraad safxada toban iyo sagaal wasanaduhu jayidun buu yihi ayb marka nahjusadiidka dowsarina saasaa u tilmaamaya maxaa marka halkan ku cad marka aayadda sababu nusuulkeeda waa midaas waay abuu burda alaslami oo kaahin ahaa yahuudda ayaa usoo taxaakumi jirtay markii dambe muslimiin niman ahaa u yimaadeen aayaddan baa soo degtay alam tara ila ladiina yazcuuna sababkan sheekhu uu sheega waqaala shacabiyu dacfi ayaa ku sugan ee sababta dambena waaba mawduuc oo isnaadkiisa kadaab baaba ku jira waqiila waxaa la yidhi buu yidhi waa midan waqiila uu ka cabirayo waa aaday daciifu tahay waa mowduuc nasalat fii rajulayni laba nin bay kusoo degtay ikhtasamaa dooday faqaala axaduhumaa midkood waxa uu yidhi nataraafacu ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaan u kor tegaynaa waan uxogun tegaynaa waqaala laakharu ka kalena waxauu yidhi ilaa kacbi bni lashraf ayaan u tegaynaa uma taraafaca ilaa cumara cumar ayay marka isula tageen fadakara lahu axaduhumaa midkood baa wuxuu u sheegay alqisata qisadii faqaala waxa uu yidhi liladii lam yarda midka aan ku raalli noqonin birasuulillahi sala allahu alayh wali wasalam akadalika war arrinkuma sidaas baa qaala nacam buu yidhi haa fadarabahu bisayfi seef buu ku garaacay faqatalahu waana dilay laakiin adarkan waxaa weeye waa daciif waa mawduuc bal ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man jaxada shay-an min alasmaai waasifaati man jaxada qofkii diido shay-an wax oo min alasmaai waasifaat waaacida allay tilmaamaha alla ka mida qofkii diido wax asmaacda allay tilmaamaha alla ka mida qofkii dafiro oo diido de arrintaa iyadaa marka waa gaalnimo maxaa wax ilaahay sugaya ayuu diidaya onan rumeyneynin wa qowlu llahi tacaala alla qowlkiisa wahum yakfuruuna biraxmaan wahum iyaguna gaalada yakfuruuna waxay ku gaaloobayaan biraxmaan allah raxmaankay ku gaaloobayaan raxmaan ayay ku gaaloobayaan ay diidayaan waye yajxaduuna biraxmaan raxmaan bay diidayaan raxmaan bay diidayaanoo markii sulxigii xudaybiye la qoraayey ee nabigu uu bismi illahi raxmaan iraxiim uu qoray araxmaan ma naqaan bay dhaheen bismika allaahuma qor taasaa marka laga hadlaya qul waxaa tidhaahdaa huwa huwa rabbii huwa rabbii huwa isagu rabbii rabbigay weeyaan raxmaanku waa rabbii laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane caleyhi isaga korkiisaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi isaga intii ka abaama taabi toobakeenkayga oo ahaadan asaa usoo laabanaya ayb aayadda marka kutubu tafsiir waxay sheegaan mushrikiin quraysh inay diideen arraxmaan madax adeygna ay u diideen markay soo degtay qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcu falahu asmaa lxusnaa markay soo degtay yihaahdeen marna allah baad yani aada leedahay yaa allah marna yaa raxmaan buu leeyahay ninkaan laba ilaah bau caabudaa bay dheheen markaasay yihaahdeen markaasa markaasay aayaddan waamaray yaa raxmaan yaa allah yaa raxmaan nebigoo dhahayay maqleen markaasay yihaahdeen laba ilaah bau caabudaya annagana wuxuu naga reebayaa ilaahyada asna labau caabudaya mid allah la yaraa mid raxmaan la yaraa markaasaa qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaa lxusnaa baa soo degtay de shubhadaan oo kale waxay ku qumtay sidaasi la eg dadka dhahaya iyaguna marka la yihaahdo yani marka ilaahay subxaana watacaala tawxiidkiisa marka si dadka loo fahamsiiya la qaybinayo ee la dhahayo tawxiid rububiya uluhiya alasmaa sifaat waxay ku leeyihin saddex ilaaha ka dhalanayso de ninkaasuu lamid yaha raxmaanna waa ilaah dhahaya allahna waa ilaah labaa ka dhalan nin ka dhahayoo kale weeyaan shubhadii ninkaas ku qumtaa kana ku qumtay laakiin asmaada alla subxaana watacaala dhammaantood min xayu lmacnaa waa kala duwan yihiin amaa laakiin min xayu daatada ay u laabanayaan waa hal hal macbuud bay u noqonayaan sidaas si la egna tawxiidkan aqsaamtiisu hal ilaah unbay u wada laabanayaan waana allah subxaana watacaala asmaada alloo la diido yani caqiidada jacd ibnu dirham baa inta la ogyahay la yaqaanaa isagaa wuxuu yihi in allaha lam yatakid ibraahiima khaliila walam yukalim muusa takliima ilaahay lama hadlin muuse ilaahayna nebi ibraahimna khaliil kama dhiganin buu yihi waa inkir waa diiday marka jahmiyadii baa gadaashiis timid jahm ibnu safwaan asamarqandi isaguna wuxuu bilaabay asmaadii iyo tilmaamo dhan inuu anfiyo sababtoo asmaa haddii alla loo sugo waxaa ka dhalanayuu leeyahay ilaahyo badan tacadud laaliha waxyaaba waa diidayaan marka asmaadi walidaalika marka sifaatkii iyo markay ku gaaloobeen masaladii qur-aanka culimmada ay ka hadleen ayaa ibnulqayim waa ka u dhahayo walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fii cashrin min alculamaai fi lbuldaani wallaalakaa'iyu limaamu xakaahu can humuu bal xakaahu qablahu abaraani kufrigooda waxaa saarsaday buu yihi oo dusha u ritay konton toban lagu dhuftay konton oo toban lagu dhuftay waa imisana shan boqol oo imaam waay nacam shan boqol oo min alculamaai fi lbuldaani oo buldaanta wada joogta shan boqol oo imaam baa gaalaysiisay jahmiyada wallaalakaa'iyu limaamu laalakaa'iga imaamka ahna xakaahu waa xikaayooday hadalkaas oo kitaabkiisa sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca canhum waa ka xikaayooday culamadaas bal ee xakaahu qablahu isaga hortiiba waxaa sheegay atabaraaniyu sulaymaan bnu ayub raximah llah abaraani ayaaba tilmaamay marka jahmiyadaha marka la gaalaysiina iyaga laftirkooda hadda waxay ku xiran tahay marka yani wasfi ahaan waa loo gaalaysiiya iyo waxa ay kufri inay ku taagan yihiin laakiin marka tacyiin ay tahay waxaa loo baahanyaa shuruud in la helo mawaanicdiina la waayo naam walidalika imaam axmed caqiidatu tajahum dad aaminsanaa jahminimada ayaa qaarna u gaalaysiiyey cayaantooda qaarna aan u gaalaysiin jirin naam soo ma garanin ma'muun oo kale ma gaalaysiin jirin sababta jaahil buu ahaa naam waxba kama ogeyn nin baa shubha iyo yani ta'wiil iyo wax lamida ula yimid ayb iyo kuwa badan oo noocaas oo kalea iyo caamada iyo kale amaa laakiin dadka ru'asadooda xujada ay ku oogantay yakfuruun maxaa yeele waay ku waxay ku taagan yihiin waa kufri ictizaalku waa la mid tamashcurku waa la mid isaga laftirkiisa maxaa yeele ashcarigu wuxuu inkirayaa sife ilaahay sugtay oo markuu allaba limaa khalaqtu biyadaya uu yidhaahdo ilaahay laba gacmood male buu leeyahay inkaarkaasoo gaalnimo maaha marka walidalika culuwga ninka inkiro waatuu yihi imaam imaamu laima ibnu khuseyma raximah llah waa tii oo laga soo guuriyey xaakim uu kasoo guuriyey ninka noocaas oo kalea in la dilo marka waxaa weeyaan qashinqub lagu tuuro meelahaas yani fogfog la dhigo si aan qof muslima ama gaal dimiya ouna ugu dhibtoonin urkiisaba nacam dadka qaarkood waxay u haystaan masale khilaafiya inay tahay masaa-ishaas khilaaf sun ahlu sunna iyo bidco ka dhexeeya ma aha yani khilaaf ka dhexeeyo beyn ahlu sunna ma aha sidaa marka in loo ogaado ayaa muhima ayb nacam kutubta laga alifay jahmiyada radintoodana sheekha shaarix halkan oo ku sheegay aadayna u badan yihiin imaam axmed baa ka alifay waana sheegnay kitaabka imaam axmed uu leeyahay inta imaamay sugtay ibnu kathiir dahabi waxaan ujeedaa dahabi cafan waaba isaga waa diidayaay waxa sugay laakin waxaa weyn ibnu kathiir ibnu taymiya ibnu lqayim ibnu nadiim fihriska aimo badan baa sugtay ibnu xajar way badan yihin marka aimada kitaabka u sheegtay cabdullahi ibnu limaam axmed sidoo kale cabdilcaiz ilkinaani saas oo kale isaguna kitaab buu ka qoray xaydada xaydada dood ayuu bishir ilmarisi ou la yeeshay asuna liabi cabdillahi almarwasi ayb cuhmaan ibnu saciid addaarimi laba kitaab buu leeya araddu cala aljahmiya iyo mid kale oo bishir ilmarisi uu ku radinayo asuna liabi bakri alkhalaal abu cuhmaan isaabuni kitaabkiisa caqiida salaf asxaabi alxadiid kitaabu tawxiid libni khuseyma way badan yihiin kutubta laga alifay masaladan tawxiid alasmaai wasifaat aad iyo aad baa wax looga qoray nacam marka aqwaasha culummada iyo waxa ay kala tahayna halkaabaa lagu sheegay kitaabu tawxiid munaasabada uu la leeyahayna waxay tahay tawxiidka tawxiid almacrifa waalihbaat waxaa ka mida in la qiro asmaada alle iyo magac iyo tilmaamaha alle waa tawxiidkay ka mid tahay walidaalika qofku marka sida uu uqirayana asmaada alle iyo sifaatka alle sida u rumaynayana waxay tahay min gayri tacdiilin walaa taxriif wa min gayri takyiifin walaa tamhiil isagoon dafirin oon bedelin oon macnaha ka bedelin isagoon inkirin oon tacdiil samayn oon dafirin meesh ka saarin iyo isagoon qaab u yeelin oon takyiif aan samaynin iyo isagoon tamhiil samaynin oon tusaaleynin oon dhihin sifada ilaahay subxaana watacaala kaas iyo kaasay u eg tahay hal in la fahmo marka waa muhim tamhiil yaa tashbiih yaa lagu tilmaami karaa waxaa la dhihi karaa qofkii shabaho tilmaanta alle sida uu tilmaamayo isxaaq ibnu rahuya tirmidigayna ku qoran tahay baabu fadli sadaqa kitaabu zakaa wuxuu leeyahay qofka yacni shabaho sifaatka markuu ka hadlayo wuxuu leeyahy jahmiyadu axaadiistan waa diiday wafasaruu calaa gayri ma fasarahu ahlulcilmi ahlucilmiga say ku fasireen maahay si kale u fasireen yadiina nicmo ama qudray ku fasireen idaa hadallada markuu soo yiraahdo kadib ayuu wuxuu leeyahy isxaaq baa waxa uu yidhi amaa hadduu qofku yidhaahdo yadun ka yadin samcun ka samcin markaas markaasaa tashbiih uu sameeyey amaa hadduu yidhaahdo ilaahay yad buu leeyahay intaana ku gaabsada tashbiih ma samaynin dadka qaar baa marka sidaa u arkaayo inay tashbiih tahay tashbiihna ma aha ayb marka waxau yihi wafii saxiixi اlbukhaariyi qaala caliyun cali waxau yihi xadiu nnaasa dadka u sheega bimaa yacrifuuna waxay garanayaan aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadaba allahu warasuuluhu alla rasuul in la beeniyo miyaad rabtaan macnuhu marka waxaa weeyaan dadkii marka maay waxa ay garanayaan marka u sheega bimacnaa macnuhu ma ahan dadka yaan asmaada alle iyo magacyo iyo tilmaamaha alle yaan loo sheegin ma aha maxaa waxaa la ogsoon yahay sheikhulislaam ibnu taymiyana waa ku dheeraaday arrintan masaladan wuxuu leeyahay awalan magacyadaa la tilmaamaha alla mutashaabih ma aha tan kale ma ahan yani nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheegi jiray meel maxaafil ah maalan salaada marka la tukanayo nebiga aayaadka sifaadka waa ku tuji jiray oo ma dhihi jirin aayaadka sifaadka ka daa sababtoo nin reebaadiya laga yaabaa inuu soo tukado ee uu ku fidnoobo maya ma sidaa ma dhihi jirin waxaa taa kasii daran waa la weydii jiray nacam xataa kadii daran nebiga inuu dadka ay isaga su-aali jiray ayna allah allahu fi samaa ay dheheysa ay gabadhii ku tiri xadiidkii muslim mucaawiyata bn alxakam waxaa kaloo xadiidkii kale isagana ahaa nebiga sala allahu alayh ali wasalam ninkii uu su-aalay uu yidhi aw yadxaku rabbunaa rabbigaan ma qoslaa buu yihi qaala nacam nebigu haa buu yihi markaasuu ninkii wuxuu yihi marka bal fiiri fidradaa waafaqsanba markaasuu wuxuu yihi haddaba rabbi khayrka ku qoslo khayr ka waayimay inuu yihi nacam na weysiin maayo yihi khayr waana siinaya marka naxariistii allow markiiba ka daliishada feeri yani marka tilmaamaha alle ummadda fitradooda haddaad fiiriso dadka baadiyaha hadda ku noola soomaalida laftirkooda oo aan falsafe iyo ta'wiil iyo waxaan aynan u imaanin iyo ashcarinimo waa garan karaan waxay kuleeyihin ilaahay gacantiisa ay waxaas ku jiraan nacam ilaaha naga sarreeyo ay kuleeyihin nacam soo ma garan ilaahay allaha naga sarreeyo waxaas waxaas ilaahay gacantiisaay ku jiraan annaga ma haysanay kuleeyihin gacantaas fiiri afkooda waa soo maraya nacam kan laakiin falsafada barta e hadhihin oo kuleeyay saas waa lagu gaaloobaa maya kan waxaasuu daldalaya marka yacni macnuhu meesha taal yaallaa waxa ay tahay tafaasiisha haddaanay dadka fahmaynin ka daa nacam laakiin sida guud dadka asmaada alle iyo magacyada alle in la baro iyadoo qawaaciddaas aan sheegnay min hayri takyiifin walaa tamhiilin min hayri taxriifin walaa tactiil loogu sheegaya sidaa sahalka in loogu baro laakiin haddii meelo kale ibaabab kale lala aado waxaa dhici karta inaanay fahmaynin oo hadhay ay ku dhibtoodaan arrinta aan sheegnayna waxay radinaysaa dadka aamin bacdi alculamaa oo waxaa jira ku qoro kutubtooda in ay tahay mutashaabihaadka ay kamid tahay sifaatka kamid maa maba laysku khilaafinba culamada asxaabta isma aanay khilaafin sifaatka haddii laga wada yacni dhinaca kayfiyada sifada alla qaabkeeda annaga ma garanayna sax waayo taasna salafka waa ka buuxa warkooda ay leeyihin amiruuha kamaa jaءat bilaa kayfin ibnu maajishuun uu leeyahay laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa kayfiyada alla isaga unbaa garana waa nalaga qariye annaga midaas midda nalaga qariye marka ma taataabanayna mana gelayna dhankaas haddii laga wado war arrintaa mutashaabih bay ka tahay alla keliya yacni baa og hala yidhaahdo taas waa sax nacam laakiin macnaheedaaba mutashaabih ah maya maxaa yeele ilaahay inaad caabuddo ayuu ku faray allaha aada caabudayso hadduusa iskaa barin wixii uu isku kaa barayba hadday yihiin wax mutashaabihoo muxkam aanay ahayn siday u caabudaysaa alla subxaana wa tacaala arrintan tafaasiisheedana kitaabada kalaa iskale walacalla waxaa dhici karta kutubta kutubul asmaa sifaat inaan ama waasidyada iyo kale inaan aada faahfaahinteeda halkaasi ku wanaagsan tahay halkaan un mara alkiraam inaan isaga marno wrawى cbdالرزاq عn mcmr عn بn طاwuس عn أbيهi عn بن cabاs أنhu ra'ىa rajula nin buu arkay iبن cabاs intafada yani diday oo yani anfariiray jafjaftay lamaa samca markau maqlay xadiiثa xadiiث can النabiyi salى الlahu عalيه alي waslam nabiga xaggiisa ka sugnaaday fi صifaati ku saabsan maxuu sidaa u yeeleen istinkaara lidalika isagoo arrintaa yani inkirsanayo faqaala waxau yihi iبn cabاas maa farqu haؤulaaءi war kuwan argagaxooda waa maxay maxay la argagaxayaan yajiduuna waxay helayaan riqatan jileec cinda muxkamihi muxkamkiisa agtiisa muxkamka agtiisa waxay ka helayaan yani riqa waa kuwaa ku yani waxay ku helayaan marka riqa ayay ka dareemayaan wayahlakuuna way ku halaagsamayaan cinda mutashaabihihi mutashaabihiisana way ku halaagsamayaan yani mutashaabiha marka waxaa weeyaan kayfiya ninkaan markiiba wuxuu istinkaarka maxaa ku ridayna isla markiiba niyadda waxaa usoo gelaya yani waxyaaba marka aan kayfiye ama yani waxyaaba noocaas oo kale ah kayfiyadana alla og marka inay soo gashoba ma aha marka waxaa laga rabaa inuu allah subxaana watacaala inuu rumeeyo yani sifadan jiritaankeeda inuu rumeeyo kayfiyadeeda inuu alla keliya usugo oo u daayaa la rabo aqoonteeda amaa macnaheeda ma aha mutashaabiha maxaa yeeley aharkii imaam mali wuxuu ahaa alstiwaau macluumun ay macnaa waxaa weyaan fi lua luqada waa lagu yaqaanaa weyaan walkayfu majhuulun kayfiga kayfiyada marka majhuul ah taa markaa sa marka sidaasu ibnu cabaas marka uu ku yiri ninkaan ayb marka macaanidaasuu tilmaamay walamaa samicat quraysh bilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wsaxbi